Iyadoo sannadihii la soo dhaafay, gobolka Mudug ee bartamaha dalka ay si weyn uga hanaqadeen tabcashada beeraha iyo soo saaridda dalagyada noocyadooda kala duwan, baahi weyn ay wajahayeen dadka beeraleyda ah ee gobolka, ayaa Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Soomaaliya ee Galmudug waxa ay maanta beeraleyda gobolka ku wareejisay cagafyo iyo sidoo kale miro loogu talagalay tabcashada beeraha. Munaasabadda lagu wareejinayo agabka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Galmudug iyo Guddiga Beeralayda Gobolka. Ugu horeyn, maayarka degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Xasan iyo sidoo kale Guddiga Beeralayda Gobolka ayaa si weyn ugu mahadceliyay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Galmudug.
Mudan wasiir aad baa u mahadsan tahay waa ku faraxsanna maanta halkan in lagu wareejinayo iskaashatada miraha iyo gaadiidkii beeraha oo runtii maamulkiisa iyo nidaamkiisana maamulku la dul joogi doono insha allahu tacaala laakiin aan rabno siday tahay in looga faa'ido marka mudan wasiir aad baan kaaga mahadcelinayaa safarkaagii iyo dadaalka iyo wax ku oolnimada gaadiid qaaliya oo cagafyaa oo runtii baahidii aan ku celcelin jirnay ahayd baa maanta waxaana soo gaarsiiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan u faraxsannahay haddaan nahay iskaashatadii beeraha maanta waxaan lagu wareejiyey calafkii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo u baahannahay siligii tababaro sida mataqaanaa green housyo agabka maanta laku wareejiyey cagafyada aan baahi weyn u qabnay in badan sugaynay ilaahiga noo keeno kuu mahad degmada gaalkacyo abuurka naloo keena iyadan sidoo kale oo calafka xoolaha aad baan u mahadcelinaynaa dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa sheegay in gaadiidka loogu talagalay beeraleyda ku nool gobolka mudug si ay wax u soo saaraan waxaan saaka halkan u joognaa inaanu idinku wareejinno labadaa cagaf iyo sidiskaas calafka xoolaha loogu talagalay xoolaha iyo beeruhu waa isku labada wasaaradooda waa wada shaqeeyaan sidoodana waa laba shaqo aada iskugu dhoweeya marka calafkan dadka beeraha lagu beeraa xoolaha ka faa'idaysta oo la siiyaa xilliga abaaraha la rabaa in maaragtay sidii waagii laba kun toddobiyo tobankii baa halkan joogay nin toban kun oo arya lahaa baa laba sano gudahood wuxuu ku noqda cayr ku noqonaya sababtuna waxa weye waa qorshaha khaldan wey haddii calafkaas la beeri lahaa waa saas jiri lahaa xooluhu way ka badbaadi lahaan abaartaas